dood iyo muran dhowr maalin kadib waxaa maanta ergada shirka magaalada jowhar u joogta oo ay wehelinayaan maamul goboleedka igad iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay ku guulaysteen in beelaha labada gobol inta ka joogta magaalada jowhar ay qaybsadaan xubnaha baarlamanka ee uu yeelan doono maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe xildhibaanada oo tiradoodu ay gaarayso koob iyo toddobaatan xubnood xildhibaanada laguma qaybin laba gobol ee waxaa loo qaybiyey qaabbeeleed sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah ergada shirka joogta xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim ayaa ku dhawaaqay in qaybinta beelaha xildhibaanada matalaya ay maanta soo idlaatay
habqaybsigii maalin dhawato aan ku heshiinay inaad soo qaybsateen ayaan horta markhaati kacaynaa waxaan ku daraynaa intaas oo ah ayada oo qolo walba qoondadeeda si gooniya ay ugu qoraan doonto oo gogoshaan marka aan ka baxno si gooniya dabcan ay u noqon doonto si guudna aan u dhihi karno waxba islaamin haddana habkay wax u soconayaan waxay tahay waxaa wax lagu soo qeybshay waa xildhibaanadii aan isla ogeyn oo koo iyo toddobaatanka ahayd oo loo qaybiyey qabaa'iladii meeshaan wada dego saamiga kule xoghaye yaxye ayaa sidoo kale waxa uu ka warramay jadwalka shirka iyo maalinta ugu dambeysa ee madaxweynaha hiiraan iyo shabeellaha dhexe la dooranayo maantay waa sagaal iyo toban bisho qolo walba oo le laba xildhibaan ama saddex le ama toban iyo shan le ama afar iyo toban le ama toban le ama lix le waxay ku dhubsanaysaa calaa xildhibaan saddex qormadeedina waa idiin soo gudbinaynaa intaysa qoraxadu dhicin halkii xildhibaan saddex ergo ayaa mateli doonta haddaad shan haysatid saddexaad ku dhubsanaysaa marka haddaad shan haysatid saddex ku dhufatid toban iyo shan ergo ah ayaad soo xiraynaysa beri waa talaado maalinta arbacada ah subaxda insha allah waxaan rabnaa ergadu inay nala joogaan jawhar si geedu socodka u bilowdo akrinta dastuurka iyo ansixintiisa ay u dhacdo arbacada iyo khamiista iyo jimcada annaga wati wakti meeshan ma yaalla wakti badan nooma harin waxaa noo qoran toddobiya labaatanka bishan haddaan ku jirno guddoonka baarlamaanka in la doorto waxaa inoo qoran ugu dambayn saddexda bisha in la caleema saara madaxweynihii hiiraan shabeellada dhexe magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa tiilay gogol loogu talagalay in maamul loogu sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo beelo ka mid ah beelaha dega labadaasi gobol ay ka soo horjeesteen shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne